mashruucan oo magaciisu yahay horumarinta cilmiga horena looga filiyey somalilan ayaa furitaanka wejiga labaad waxaa lagaga hadlay waxyaabaha ka qabsoomay horumarinta waxbarashada somalilan iyo sidoo kale caqabadaha ka jira ee u baahan in laga gudbo munaasabadda lagu furayay oo ay goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiinta dowladda kuwa midowda yurub oo maalgeliyey iyo sidoo kale hay-adaha fulinaya mashruucan ayaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha ilaa hadda ka qoobsoomay arrintaasi mashruucan ayaa la sheegay inay ku baxsan lacag dhan koob iyo toban milyan oo yuuro oo lacagta yurub ah madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo halkaasi ka hadlay islamarkaana ku hadlayay luuqadda ingiriisiga ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu waxaanu xusay dadaalada laga sameeyey tayeynta waxbarashada iyo dhaqaalaha ku baxa sanadkan waxaanu kordhinay dhaqaalaha loogu talagalay waxbarashada boqolkiiba labiyo toban shantii sanne ee u dambeeyeyna waxay noqonaysaa inta la kordhiyey shan boqol iyo afartan boqolkiiba maanta waxaa dalka ka jira in ka badan kun dugsi hoose iyo sare oo ay dhigtaan ku dhowaad laba boqol iyo konton kun oo arday waxaa jira saddex arrimood oo fure u ah waxbarashada oo kale ah helitaanka waxbarasho tayeynteeda iyo sidoo kale xirfadda waxaanu madaxweynaha somalilan tilmaamay in mashaariicdan iyo kuwo kaleba ay soo dhoweynayaan safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya michelle cavon oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedooyinka mashruucan iyo sidoo kale waxyaabahu diiradda saarayo waxaanu xusay in inkastoo ay maalgeliyeen iyagu haddana mashruucan hirgelintiisa kaalin mugle ku leeyihiin hay-adaha fulinaya iyo dowladda somalilan inka badan boqol fasal iyo ilaa soddon dugsi ayaa la dhisay taas oo noqonaysa in wax la taaban kara la qabtay habeen keliyasa laguma qaban hawshan waxaa sidoo kale xusuus mudan dadaalka ay wasaaradda waxbarashadu ka geysatay arrintan sidoo kale aan wax ka idhaahdo caqabadaha jira kuwaas oo ay ka mid yihiin tayada waxbarashada somalilan farqi aad ah u dhexeeyo tusaale ahaan hargeysa magaalooyinka waaweyn iyo meelaha miyiga ah safiirku waxa uu tilmaamay waxbarasho la-aantu ay tahay waxaa sababa camal la-aanta ka jirta somalilan iyo beegsiga dhalinyarada ee dalalka yurub iyagoo naftooda ku biimeynaya khatarta tahriibka waxaanu safiiru ka warbixiyey marka laga yimaado baahiyaha jira sababta rasmiga ee mashruuca lacaginta ale ay ku baxayso ay ugu doorteen in somalilan laga hirgeliyo dhammaan dadaalada horumarneed ee somalilan ka socda waxaa sal u ah nabadda iyo deganaanshaha aad hanateen waa arrin aad u muhiim ah runtiina aan doonayo inaan idinku hambaliyeeyo ayuu yidhi safiirka midooda yurub oo qaabilsan soomaaliya barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa